Isbeddelkan ku yimid qiimaha kalluunka lagu iibiyo Kismaayo ayaa kalluumaysatadu waxa ay ku sheegeen isbeddelka dhanka cimilada ah in ay haatan adag tahay in la soo jawaabto kalluumo badan. Qaar ka mid ah dadka Kismaayo ku iibiya kalluunka ayaa sheegay in bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, qiimaha kalluunka halkii kiilo uu ahaa laba doolar iyo bar, haddana uu yahay afar ilaa shan doolar, taasi oo sababtay kalluun yarida.
kalluunku wuxuu marayaa ramadaanka bilowgiisa horta aad u kululaa kiilihii shan doolar ilaa iyo afar doolar ilaa iyo lix doolar uu gaaray kadibna ramadaanka barakadiisa iyo qayrkiisa iyo nimcooyinkiisa la soo kulmay malaayiga wuu soo batay ilaa iyo heer laba doolar wuu gaaray marka ilaa iyo hal laba doolar laba doolar iyo bar ilaa iyo saddex doolar intaas u dhexeeya hadda kiilaadkii marka alxamdulilah ramadaanka barakadiisa iyo qayrkiisa wuu wataa balihii aad iyo aad bay u degeen badda xilligii waxaa lagu jiraa bishii maarso aad iyo aad bay u degan tahay xag ilaahay mooyaane sideeda kale way furan tahay wax dhibaato ka jirta ma leh waa lagu nimcaysan yahay ummadoo dhan waa u shaqo tagtaa waana ka imaataa ayagoo nabad qabo wixii ilaahay u soo calfan waa soo siiyaa way jirtaa way jirtaa kalluunka waa kalluun aad iyo aad u fitamiinsan aad iyo aad u qayr badan marka in la cuno way fiican tahay caafimaadku wax u taraya neerfahu dhisaaya ilmaha ardayda wuu u fiican yahay marka waxaa bulshada inay ka qayb qaadato waa fiican boqolkiiba boqol hilibkiisa wuu tarmaaya xagga saanguuska xagga dubitaanka shiilitaanka hadday noqoto xagga kariska boqolkiiba boqol wuu fiican yahay farq weynaa u dhexeeya kalluunka wakhtigii saacadahan oo kale lambar hoose u ahaa jiray hadda kiiladii waa shan doolar lix doolar afar doolar macnaha siduu u kala tayo badan yahay weeye midda kale helitaankiisaa yar midda labaad kalluunku aad wuxuu u leeyahay borotiin badan u leeyahay xaggu dadku dadka xanuunnada gaarkaa qaba dadka haddii alla kuu roon yahay maaragtay hilibka cad aad iyo aad dhaqaatiirta dadka u soo qortaa fahamkii dadku wakhti hore ka qabeen boqol kiiba boqol haddeer waxay ka qabaan faham ka duwan oo aaday ula dhacsan yihiin ma aadayna waxaa nidaamka looga shaqeeyo oo hadda jubbaland uga shaqaysana waa nidaam dadku u galacsan yahay dadka ka shaqaynaya ha ahaato dadka gadaya ha ahaato dadka ka sii wax raadina ha ahaato annaga hadda sidaan oo kale maqaaxiyaha kalluun nadiifaan helnay waayo doomo cusub dad macquula tababaran nuucaasaa hadda aada maalin markii ugu horeysay oo ganacsatada iibisa kalluunka ay ka cawdaan kalluun yari soo wajahda